بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah diyaaradaha yuhuudda oo toddoba-iyo labaatan ruux ku dilay magaalada khaza tan iyo saaka mudaaharaadadii ugu xoogganaa oo ka socda magaalada talaabiib oo lagu dalbanayo in dagaalka la joojiyo wadahadal qadka taleefanka ah oo saacado qaatay oo dhex maray madaxweynayaasha maraykanka iyo ruushka haddaba maxaan ka ognahay qodobada ay isku waafaqeen washington iyo kuwa la isku fahmi waayey maxaa ka dhab ah in netanyahu uu haminayo in duqaymaha khaza ka socdo uu ku beddelo mowqifka kooxaha muqaawamada filistiin ee heshiiska weeraro xoggan oo dhex maray maraykanka iyo xuutiyiinta iyo xalay duqaymo mar kale washington ay ka geysatay waqooyiga yemen qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii lix iyo tobanaad ee taxanaha saadaatu nisaa ila caalamiin ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
wahagaag waa maalinimo arbaca ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha barakaysan ee ramadaan sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa sii wada xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza warbaahinta ayaana ku warantay tan iyo saaka duqaymihii dhacay ay ku shahiideen dad gaaraya ilaa toddoba iyo labaatan ruux duqaymaha goobaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalada khanyunis rafax iyo sidoo kale qaybo ka mid ah waqooyiga qidaaca in ka badan shan iyo labaatan bukaan oo ku jira cisbitaalada ayay waxda caafimaadka ee magaalada khaza sheegaysaa inay halis ugu jiraan inay dhintaan sababo ku aadan biyoyiri iyo cuntola'aan qidaaca ka jirta dhanka waddanka suuriya diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxay duqaymo ay ka geysteen agaarka magaalada ximis duqayntan ayaana timid iyadoo habeenkii hore diyaaradaha yuhuudda ay sidoo kale duqeeyeen saldhig ciidanka suuriya ay ku leeyihiin magaalada darca dhanka magaalada talaabiib kumanaan dad ah ayaa xalay isugu soo baxay bannaanbaxyo waaweyn oo lagu dalbanayo in dagaalka la joojiyo qodobkaas iyo kuwo kale waxaad kaga boganaysaan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suibadbad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta ugu waaweyn ee ay nashriyaan joornaalada ka soo baxa dunida qodobka ugu horreeya ee aan maanta ku eegi doonnana waxa uu noqonayaa wicitaan saacado qaatay oo dhex maray labada madaxweyne ee ruushka iyo maraykanka sida uu ku warramayo joornaalka new york times iyo kuwo kale oo ka soo baxa gudaha dalka maraykanka waxaa saacadihii lasoo dhaafay wicitaan qaatay wax ka badan muddo laba saacadood ah uu dhex maray faladimir putin iyo donald trump waxaa lagu warramayaa in madaxa xukuumadda moscow uu oggolaaday heshiis dhigaya in uu ka fogaaday in la duqeeyo kaabayaasha tamarta muhiimka ah ee ukrain muddo soddon maalmood ah iyadoo si walba wadahadalladu haddii ay u socdeen ay dhinacyadu gaari waayeen heshiis xabad joojin ah oo dhammaystiran kaasoo ahaa rajada ugu dhow ee uu qabay donald trump oggolaashayaha ruushka ee arrinkan waxaa la socotay ayay warbixintu leedahay shuruudo adag oo uu soo bandhigtay putin waxaana ka mid ah in reer yurub ay joojiyaan kaalmada militari iyo midda sirdoon ee ay siinayaan xukuumadda kiyef iyo in la hor istaago qorshe kasta oo ay ciidamada yurub ku iman karaan dhulka ukrain labada nin waa donald trump iyo faladimir putin waxay sidoo kale xaqiijiyeen muhiimadda ay leedahay horumarka xiriirkooda si loogu gogol xaara ayaa la yidhi wadahadallada xabad joojinta ah ee la doonaya in loo soo dabaaliyo ukraine madaxweynaha xukuumadda kiyef valadimir zelenski hadal uu jeediyey isaguna waxa uu saacadihii lasoo dhaafay ku sheegay in shuruudahan uu soo bandhigay dhiggiisa moscow ay yihiin kuwa aanan doonayn xabad joojin balse keliya raba in ay ceebaystaan ukraine ayna ka dhigaan dowlad daciif ah madaxa ukraine ayaa hadda waxa uu u muuqdaa mid dhan walba bahdil kala kulmaya dhanka maraykankana haddii xitaa macdantiisii uu u oggolaaday raaligelinna uu ka bixiya wixii aqalka cad ka dhacay ee isaga lagu bahdilay ilaa hadda uu donald trump u muuqda mid aanan raalli ka ahayn ninkan kaalmadii militari ee uu siin jirana si uga gacan bidixeenaya waana tusaale cad oo muujinaya masiirka dowlad walba oo kaalmo militari ama mid dhaqaale u daba fadhiisata waddamo shisheeye maamulka gumaystaha yuhuudda oo sheegay in rajo uu ka qabo in duulaankooda ka soo cusboonaaday khaza uu wax badan ka beddeli karo mowqifka kooxaha muqaawamada filistiin ee ku aadan in la ballaariyo wejiga koowaad ee xabad joojinta sida uu daabacay wargeyska washington post xukuumadda benyamin netanyahu ayaa sugaysa sida uu duulaankan dhanka cirka ah ee ay ka bilaabeen gudaha marinka khaza uu wax uga beddeli kara mowqifka kooxaha waxiska cabinta filistiiniyiinta ee ku aadan in la kordhiyo wejiga koowaad ee heshiiska si loo sii daaya maxaabiis fara badan oo sahayna ah waxa uu jornaalku sheegayaa in haddii middan aysan dhicin ay maamulka gumaystaha yuhuudda u qorshaysan tahay in mar kale uu gudaha u galo khaza halka hadda uu duqeymo dhanka cirka ah ku garaacayo si gaar ahaaneed koonfurta marinka gunaanadkii waxay middan u muuqataa mid aanan waxba ka beddeli doonin mowqifka kooxaha muqaawamada filistiin cadaadis walba oo ay kala kulmaan sahaynada iyo maraykanka oo ah midkii maalinnimadii shalay gumaystaha fasaxa u siiyey in ay bilaabaan duqaymahooda oo galaaftay nolosha in ka badan shan boqol oo ruux oo muslimiin reer filistiin ah kooxaha xuutiyiinta yeman oo shaaciyey saacadihii lasoo dhaafay in gudaha maamulka gumaystaha yuhuudda ay ka fuliyeen duqaymo xooggan oo ay u adeegsadeen mid ka mid ah gantaaladooda casriga ah isaguna waa qodob kale oo aan ku eegi doonno xubinta sida uu shaaciyey afhayeenka dhinaca militariga ee xuutiyiinta yaxya sariic kooxdu waxay saacadihii lasoo dhaafay dhulka gumaystaha ku weerartay gantaalka hybersonig ee filistiin labo iyadoo mid ka mid ah weerarada la sheegay in lagu bartilmaameedsaday saldhigga laga haga weerarada ay khaza ka fuliyaan maamulka sahaynada kaasoo sida la sheegay ku yaalla duleedka marinka dhanka kale waxaa roornimadii saaka ee lasoo wariyey in dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ay weeraro taxana ah habeennimadii xalay ka fulisay goobo kala duwan oo ka tirsan dhulka ay maamulaan xuutiyiinta ee dalka yemen waxaa duqaymahan goobaha lagu beegsaday ka mid ah gobollada sacda iyo xaja duqaymahan markii ay ka dhaceen gudaha dalka yemen waxay mar kale kooxaha xuutiyiinta yemen weeraro xooggan ay ku qaadeen markabka diyaaradaha xambaare ee ciidanka maraykanka uu leeyahay ee u s harri iyadoo afhayeenka dhinaca militariga xuutiyiintu uu isaguna shaaciyey in kani uu yahay weerarkoodii afaraad oo ay qaadaan muddo toddobaatan iyo laba saacadood gudaheeda tani ayaa muujinaysa sida ay u xoogaysatay xiisadda labada dhinac xilli maalin ka hor maraykanku uu sheegay in weerarada xuutiyiintu ay sii wadi doonaan halka xuutiyiinta dhankooduna ay iyaguna sheegeen in wixii hadda ka dambeeya aysan beegsiyadooda ku bartilmaameedsan doonin oo keliya maamulka gumaystaha yuhuudda oo ay ballaarin doonaan kuna bartilmaameedsan doonaan maraykanka iyo masaalixdiisa haddii aan markan malacsano qodobka xiga xubinta waxa uu noqonayaa shacabka sahaynada oo dhigaya dibadbaxyo ballaaran oo ay kaga soo horjeedaan tallaabadan qarayska tuurnimada ah ee uu mar kale qaaday benyamin netanyahu dibna uu ugu laabtay dagaalka sida lagu warramaya ilaa konton kun oo qof ayaa habeennimadii xalay waxay isugu soo baxeen magaalada talaabiib iyagoona dalbanaya in dib loo soo celiyo wadaxaajoodyada si loo sii daayo maxaabiista ku jirta xabsiyada kooxaha muqaawamada filistiin ee yuhuudda ah hogaamiyaha mucaaradka yuhuudda iyo ir laabid ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in middan ay tahay wax laga xumaado waxa uuna yidhi waxaan ugu baaqayaa israa'iiliyiintu inay isku soo baxaan waddooyinka oo idil oo ay dhigaan mudaaharaadyo waaweyn oo ay kaga soo horjeedaan arrinkan guud ahaan inahaas ayaan dhegaystayaal ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen canaawin kala duwan aan iminkana idinku wareejiya qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyowm iyo walaalkiin suxiib cabdulaahi ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii lix iyo tobanaad ee taxanaha saadaatu nisaa ila caalamiin alaaba waxaa halkan inooga soo jeediyaa walaalkeen cabdulfitaax abuu muxsin بنت الشريعة للسمو طموحها واضفي لها قول الحبيب سرورا ودعنا نوما لا ضياع بعمره يسهرن ليلا يستقين أجورا من نهج أحمد يرتوين بفطرة يحفظن دينا يتقين ثبورا قد ألبست للوالدين بهاءها برا وردا للجميل شكورا
taariikhdu ma diiwaan geliso shakhsiyaadka liita ee ka adkaan waaya shubahaadka iyo shahawaadkooda ee waxay kaydisaa kuwa fadliga leh ee guulaha ku tallaabsada waa shakhsiyaadka ka tega raadadka saamaynta leh ee ay ku daydaan dadka iyaga ka dambeeya waa dadka leh go'aannada adag iyo qiyamka sarreeya kuwaasi oo si ay hadafkooda u gaaraan ka tanaasula wax waliba oo ay haystaan dadkaasi waa kuwa taariikhdu ay ku diiwaan geliso bogaggeeda ugu wanaagsan waxaana ka mid ah faadima binta cabdilmalik ibnulmarwaan al qurayshiya al umawiya waxaa lagu naanaysi jiray sayidatulqusuur waxayna la qabkani ku qaadatay inay ahayd dhal boqortooyo maadaama aabbaheed awowgeed walaaladeed iyo ninkeeduba ay ahaayeen khulafadii imbaraadoryaddii muslimiinta ee umawiyiinta waxayna sidaa ku noqotay halxiraale taariikheed oo la isweydiiyo bintulkhaliifati waalkhaliifatu jadduha ukhtulkhalaa'ifi waalkhaliifatu sawjuhaa sooyaalka qoyskeeda markaan dib ugu laabanno faadimo aabbaheeda cabdilmelig oo ahaa caalim iyo mu'asiskii labaad ee dowladdii umawiyiinta oo ka talin jirtay laga soo bilaabo minshiinaha ilaa iyo andalus wuxuu dhalay siddeed iyo toban carruur ah oo ka koobnaa lix iyo toban wiil iyo laba gabdhood faadimo iyadu madi ayay ka ahayd dhanka hooyadeeda sidaa darteed aabbaheeda wuxuu siin jiray daryeel cinaayo iyo jeceyl gaar ah wuxuu aad ugu dadaali jiray waxbarashadeeda waxauna u geyn jiray culimmadii ugu waaweyneed xilligeeda waxay baratay qur'aanka kariimka xadiidka shicirka adabka fiqhiga iyo siirada ilaa ay noqotay gabar calimad ah haddana allaha ugu deeqay qurux iyo qaayo alxaafid ibnu casaakir mu'alifka kitaabka taariikhu dimashik ahna muxadidkii reer shaam wuxuu sheegay in faadima binta cabdilmelig ay ka mid ahayd culimmadii xadiidka ee dhulka shaam aabbaheeda maadaama gabadhiisa uu aad u jeclaa waxa uu u guuriyey wiilkii walaalkiisa ee cumar bin cabdilcasiis ibnulmarwaan oo isna ahaa caalim iyo nin ku caanbaxay alle kacabsi cibaado iyo dhowrsanaan wuxuuna ahaa haldoorkii zamankiisa cabdilmelig ibnulmarwaan markii uu dhintay kadib khilaafadana uu la wareegay wiilkiisa alwaliid ibni cabdilmelig faadimo iyo ninkeedii waxay u guureen magaalada madiina almunawara maadaama waaligii magaaladaasi loo magacaabay ninkeedii cumar bin cabdilcasiis wuxuu magaalada ku faafiyey cadaaladda reer madiinana aad bay ula dhaceen oo ay u jeclaadeen maamulkiisa waxa uu ahaa nin alle kacabsi badan oo saahid ah dulmiga daalimiintana neceb wuxuu diiday gebi ahaanba inuu qaabilo oo uu la kulmo xajaaj bin yuusuf athaqafi oo uu ka dheragsanaa dulmigii uu kula kacayey reer ciraaq arrintanna waxay dhalisay inuu xilkiisii ku waayo markii cumar bin cabdilcasiis xilka laga xiyuubiyey kadib faadima binta cabdilmelig ninkeedii ayay isbarbar taagtay waxayna ku taageertay mowqifkiisan sharafta badan waxayna ku tiri xaq baad ku taagan tahay ee horay u soco kadib faadimo iyo ninkeeda waxay ku soo laabteen magaalada dimashik iyagoo halkaasi jooga ayaa waxaa dhacday in khaliifkii alwaliid uu doono inuu xilka dhaxal suganimada uu ka qaado walaalkiisii caadilka ahaa ee sulaymaan bin cabdilmelig dadkii ula tashadayna waxaa ka mid ahaa cumar bin cabdilcasiis kaas oo ganafka ku dhuftay rabitaanka alwaliid mowqifkiisanna waxa uu sababay in xabsiga balladhigo waxaana laga xanibay cunnada iyo cabbidda faadimo sida caadadeedba ahayd ninkeedii bay ku taageertay dulmidiidnimada waxayna u tagtay walaalkeeda si ay uga shafeeca qaaddo ninkeedii hase ahaatee wuu ka diiday isma dhiibin faadima binta cabdilmelig ee haddana waxay u tagtay xaaskii alwaliid cadaadis dhanka qoyska ah kadib ayaana lagu sii daayey cumar bin cabdilcasiis geeridii alwaliid kadib waxaa khilaafada la wareegay sulaymaan bin cabdilmelig kaasi oo cumar bin cabdilcasiis ka dhigtay la taliyihiisa khaaska ah taana waxay keentay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo casilo xajaaj bin yuusuf oo dulmigiisa uu cirka isku shareeray sulaymaan waxa uu wax ka beddelay habkii loo dhexleeyey xukunka khilaafada ee abkaabka ahaa wuxuuna khilaafada gadaashii ku wareejiyey cumar bin cabdilcasiis halkan ayayna ka bilaabanaysaa laqadaadka ugu muhiimsan ee taariikhda faatima binti cabdilmelig markii ugu horreysay oo ay kulmeen iyada iyo ninkeeda oo khaliif ah wuxuu khiyaar geliyey dhowr arrin oo in qof dumar ah ay kala doorato ay adag tahay sidaba uu sheegayo fadiilatu sheekh maxamed axmed garaar xafidahullah
halkan in yar waxaan ka soo qaadaynaa manaaqibtii iyo fadaa'ilkii ay lahayd gabadhii taabiciyada ahayd faatimatu bintu cabdilmalik ibni marwan oo ahayd zawjatu khaliifa cumar ibni cabdilcasiis khaamis alkhulafaa araashidiin taabiciga lagu magacaabay isiguona saxaabi ahayn khulafaa raashidiin afartay shan ku noqoday maalinkii marka khilaafada uu qabtay ba waxay damacday in u hambal yeesho markaasuu yidhi bal waa la imtixaanay hambaliya meeshaa ma jirtee laba arrimood kii kuu roon maanta soo gal inaad ku sabrayso xaaladda culays iila soo gudboonaatay oo maanta aadan ii helayninba aniga mashquul baan galay aadan ii helayninoo maqnaantayda inaad ku sabrayso oo qodoba howshaanna garab iigu siinayso midda kale wuxuu yidhi dahabki iyo jawharta aad xihan tahay baytulmaalka lagu shubaa kamburi dharka qaaliga oo aad xihan tahay kamburi baytulmaalka lagu shubahayaa waa haddaad daacad tahay inay garab taagan tahay haddaad daacad tahay muslimiinta hantida la siinaya lagu daraayo raalli bay ka noqotay dharkeeda qaaliga aha dahabkeeda jawhartii ay xirnayd kulli way bixisay baytulmaalkay ku shubtay markaasay dhar caadiya iska xihan jirtay waa sida ay samaysay aad iyo aadna way u sabirtay cuntadii ay owl hore cuni jirtay ilaa cumar saan ogsoonnahay musheer kama qaadani waxaa la yidhaha madaxweyne aan baytulmaalka musheer ka qaadanin intuu madaxweyne ahaa hal kumi ka qaadanin buu ahaa hantidiis gaarka ee wixii yaroo ilaahay siiye horey u haystay ayuu iska isticmaali jiray ma u dhowaan jirin hantidaa guud musheerna waa diiday ucdayaadkii iyo waxyaabihii ragga ay qaadanayeen kulli waa diiday caruurtiis hataa gadaashiisa in la siiyo wuu ka dardaaramay inaan la siinin buu dardaaramay xeerkasuu maray taasay ku sabartay macnaha cunto iska caadiya guri iska caadiya gogol iska caadiya labis iska caadiya ay ku sabartay ilaahay dartiisay ugu sabartay ninkeedan ilaahay dartiisay ugu jeclaay marka gabdhihii xilligaa joogay mid ka mid ah waxay aragtay iyadoo dhar iska caadiya oo gabdhihii caadiga ay dharkay xirnaayeen iyadoo xiran waagii horena arki jirtay dahab iyo labis qurxoon ay xiran jirtay markaasa waxay tidhi ma adigii baa faatimatu bintu cabdilmalik waxaan ku xaragoonaya ninkaasoo uma xaragoonaysid khaliifkasoo uma xaragoonaysid khaliifka iyo ninkaaga yacni ma wuxuu jecelyahay baa looga xaragoodaa laiskuu siinaya base wuxuusan jeclayn waxuu jecelyahay ba tiri sidaanu igu jecelyahay ba tiri sidoo kale mawaaqifteedii aan la ilaabi karin waxaa ka mid ah samirkii adkaa ee ay u yeelatay xaaladdii faqriga ee ay ku noolayd iyadoo reer boqor ah dowladda uu ninkeedii hogaaminayana ay ka talinayso boqolkiiba shan iyo labaatan caalamka
دخل عليه مسلمة بن عبد الملك ومسلمة هو أخو فاطمة زوج عمر بن عبد العزيز waxaa u soo galay maslama bin cabdilmelig oo la dhashay faaduma bintu cabdilmelig xaaskii cumar bin cabdilcasiis taas oo ninkeeda la soo qaadatay nolol barwaaqo ah iyo mid adag ilaa cumar uu qabtay xanuunkii geerida isagoo aan haysan wax aanan ka ahayn hal qamiis oo ku wasaqoobay sababtoo ah iskama siibi karo si loo dhaqo isagoo sida ah baa waxaa ugu soo galay walaalkeeda wuxuuna ku yidhi faadimay amiirulmu'miniin waxaa u imaanaya wufuud boqorro ah oo soo booqanaya marka dharka ka dhaq ama ka beddel maalintii kale ayuu haddana u yimid maalin kale ayuu u yimid waxa uuna arkay maradii oo ku sii wasaqowday cumar marka ayuu wuxuu faadima ku yidhi maxay tahay sidan markaas bay ku tidhi maxaan samayn karaa oo aan awoodaa amiiruulmu'miniin maba haysto dhar kale maxaan u samayn karaa marka ما كان فقال ما هي يا فاطمة ألم أقل لك ألم تقولي لي فقالت ما أصنع وما حيلتي ووالله ما لأمير المؤمنين من ثوب سواه فماذا أفعل بثوب أمير المؤمنين
faadima binta cabdilmalik ibnulmarwaan waxay cumar bin cabdilcasiis u dhashay saddex wiil oo kale ahaa yacquub isxaaq iyo cabdilmelig markii uu geeriyooday cumar bin cabdilcasiis waxay faadimo guursatay sulaymaan bin daa'uud bin marwaan oo isna reer bani umaye ahaa dowladdana ka tirsanaa waxayna u dhashay laba wiil oo kale dadka qaar ayaa markii ay in muddo ah khayrka laasimaan way daalaan waxayna raadiyaan fursado ay uga bixi karaan oo ay ugu laaban karaan dhaqannadoodii hore hase haatee faadima binta cabdilmalik ibnulmarwaan lama mid ahayn dadkaasi waxayna jeclaysatay in wixii kheyr ah ee ay bilowday ay ku taagnaato oo ay ku sugnaato wakhtigana uusan beddelin markii uu geeriyooday ninkeeda khilaafadana uu la wareegay walaalkeeda yasiid ibnu cabdilmelig wuxuu u soo bandhigay walaashiisa faadima inuu u soo celiyo mujawharaadkeedii ama uu siiyo qiimahooda oo lacag ah way ka diiday waxayna go'aansatay inay u noolaato siday u nool yihiin haweenkii eenigeeda ahaa ee ku noolaa magaalada dimashiq faadima binta cabdilmelig iyadoo ahayd dhal boqortooyo hantiduna ay dhinac weliba ka taallo oo weligeedna aysan daruuf arkin ayay ku adkaysatay noloshaasi qallafsan ee ka madax bannaan xoolaha baytulmaalka muslimiinta wax dhibaato ahna kuma qabin waxayna aad ugu dadaashay sidii ay u tarbiyeen lahayd carruurteedii una soo saari lahayd ubad waxtar u leh muslimiinta qayb ka mid ah mirihii tarbiyadeeda waxaa inooga sheekaynayaa fadiilatu sheekh maxamed bashaar xafidahullah waxaa kaloon soo qaadanaynaa methel kale oo asagana aathaartiisa iyo saamayntiisa leh ubadka la tarbiyeeyo waxa uu leeyahay midho iyo saamayn qofkii ilaahay subxaana wa tacaala taa haleeshiiyo oo owlaaddiisa tarbiyada uu tarbiyey wanaaggeeda ilaahay subxaana wa tacaala waafajiyana camalkiisa hadduu dhinto ma go'o cumar bin cabdilcasiis baa wuxuu doonay inuu qayloosho markuu daalay ka bacdi waxaa u yimid wiil uu dhalo cabdulmelig la yidhaahdo wuxuuna ku yidhi aabbow maxaad doonaysaa maada turiid an tafcala yaa amiira almu'miniin markaasuu yidhi wiilkaygiioo waxaan rabaa waan daalaya inaan qayluushado markaasaa wuxuu ku yidhi ma qayluushanaysaa adoonan madaalimtii xoolihii madaalimta ahaa ee maaragtay maxaan ku laha reer banu umaya dadka muslimiinta ay ka galeen adoon celinin xuquuqdii dadkii laga dulmiyey adoon celinin miyaad rabtaa inaad qayluushato seexato markaasuu ku yidhi wiilkaydiiow xaloo dhan baan soo jeeday xaloo dhan ayaan soo jeeday waxaana ku soo jeeday fii amri cammika sulaymaan adeerkaa arrinkiisa ayaan xaloo dhan ku soo jeeday waana mashquulay fiima tara aad iyo aad baan u mashquulay waxaan doonayaa duhurkii markaan tukado inaan madaalimta ayada celiya duhurka ka horena aan seexda uu la hadlo wuxuu ku yidhi amiira yaa amiira almu'miniin man laka an taciishu ila duhur yaa ballanqaad kaa ku siiyey inaad noolaane ilaa duhur aad ka gaaraysa yaad ka haysataa wiil wuxuu la yaabay marka cumar radia allahu tacaala canhu wiilkiisa iyo naseexadiisa iyo dheeranaantiisa iyo khayr jacaylkiisa ayuu aad iyo aad ula yaabay wuu soo qabtee markaasuu fadammahu ilayh xaggiisuu u soo dumay markaasuu alla ku mahadiyey jalla wacalaa alxamdu lilaahi aladii akhraja min sulbi man yuciinunii calaa diini allaan ku mahadinayaa jalla wacalaa iga soo saaroo jidhkaydii dhabarkayda ka soo saaray cid iigu kaalmaysa diinkayda dabadeedna wuu baxay isagoon qaylooshanin mana uusan soo noqonin ilaa uu ka celiyey madaalimta iyadahayd wuxuuna ka bilaabay madaalimtii reer bani umaya ay dadku ka galeen oo ay maaragtay maxaan ku rahdaa ummadda ka dulmiyeen arrintaa marka duruus aad iyo aad u qiimo badan baa ku sugan ummadda waalidiinta ah ee muslimiinta ah carruurtooda inay ku tarbiyeeyaan diinta ilaahay caddiga iyo insaafka wacyiga iyo nolosha iyo maaragtay maxaan ku rahdaa ilaahay dariiqa loo maraya jannadiisa inay ku tarbiyeeyaan ayaa maaragtay maxaan ku rahdaa laga qaadanayaa بوركت بدرا بالسماء ضياؤه بوركت شمسا بالشروق بكورا هذه التهاني بالشريعة تزدهي طبتن ذكرا غيبة وحضورا
ووصية بالحب نبعثها لكم انشرن علما احفظن ثغورا يرعاكم الرحمن جواد العطاء يمحو الخطايا للذنوب غفورا
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها
wahagaa guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaa ii nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى